dhallinyarada ayaa qeyb muhiim ah ka qaata shaqooyinka la xiriira sarrifka lacagaha qalaad gaar ahaan magaalada jowhar oo ay ku nool yihiin dhallinyaro badan oo ku maareeya noloshooda shaqadan waxay dhallinyarada u noqotay il dhaqaale iyo fursad ay ku helaan nolol maalmeedkooda iyadoo qaarkood xitaa ay ka aas-aasaan ganacsi dhallinyarada ku howlan sarrifka waxay door muuqda ay ku leeyihiin socodsiinta ganacsiga iyo isku-beddelka lacagaha gudaha iyo dibadda iyaga ayaa fududeeya in lacagaha doolarka shilinka soomaaliga iyo lacagaha kale lagu kala iibsado suuqyada cabdulaahi cabdi xuseen oo ka mid ah dhallinyarada ku shaqeysa sarrifka magaalada jowhar ayaa sheegay in shaqadan ay tahay il dhaqaale oo muhiim ah islamarkaana uu ka doorbiday shaqooyin badan nuurow aniga hadda suuqan sarrifka muddo waxaan joogaa shan sano ilaan waxaa dhowr shaqaan soo marnay waa waxaa baraatika ahaan sida harqaan oo kaleento qof kasoo shaqeeyaan ahay si baraatika ahaan harqaan xataa ahaana jooga adig muddo lix bilood camal ah jadwalkiis waa soo arkay waa iska dhaafay haddana barnaamij makaanika ahaana haddana dib aan u bilaabay jadwalkoodaan soo ogaaday waa iska dhaafay kadib alaabtan elektronigan ayaan gadi jiray jadwalkoodaan si fiican aan usoo ogaaday waan iska dhaafay si maqaayadoo kaleentan haddana yacni aawo aanaan ka soo shaqeeyay xaalkeeda jadwalkeeda iyo miisaaliyadeeda aan isla marka soo ogaaday haddana jadwalkeeda si fiican ayaa u fahmi waayey shaqo kasta waxaan ugu soo tegaya lix bilood toddoba bilood siddeed bilood hal sana ugu soo tegaya inta badan suuqan maalintan imaaday oo suuqan aan soo fariistay muddo afar sana iyo bar camalaan joogaa saan u imaaday suuqan inaan dib aan usii joogi maahane dib inaan uga go'o amba dib inaan uga fogaado amba aan uga tago lagama yaabo ilaan waxaa waa suuqan suuq ka fiican amba sarafkaan shaqaan ahayn inayba adduunka inayba ka jirta maba umalayba ana asagaana ku haystaaba asaga maahane waxaa shaqada kale inaan dib aan uraadin doono ma umalayba nolol maalmeedkeedana islamarka waxaan u baahanahay iyo nafsadeyda waxay islamarkaas ah oo wax amba ay ku heli karta aaminsantahay ay ku qanacsantahay asaa ka jarab shaqo kalena inaan dandoona ma umaleynaya wallaahi waa ugu yaraan waxaa waxaa la tashtay dad adiga tobaneeyo qofood oo aan ka yeerin oo suuqa joogo markay warbixintooda markay isiiyeen kadib wadaad abtagay ah oo suuqa joogay aan u imaaday muddo adiga saddex bilood iyo bar camal oo shaqaynayay aan la shaqaynayay ilaa jadwalka shaqada inaan bartaan rabaa markaa shaqada fahmay oo aan bartay kadib oo isla markaas waa shaqaysan kartaa markaan isdhahay kadib aa abtigii awal balantan waxay ahayd inaan la shaqey inaan ku shaqo barta maalintan oo shaqada aan fahmay aan shaqadii dib aan usii watay marka maasha allah maalintaas dadkaas anaga gula taliyaan sarrifka ayaa dhallinyarada u ah il dhaqaale oo muhiim ah waana shaqo ka caawisa in ay ka hortagaan shaqo la-aanta